bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii sideed iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum darsiganina wuxuu ku saabsan yahay weli hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigani wuxuu ka bilaabanayaa suraaqat ibnu maalik oo soo caydhsaday nabiga sala allahu calayhi wasalama iyo abubakar sidiiq laakiin darsigan intaynaan bilaabin darsigii kan ka horreeyey markaan ka hadlaynay umu macbad safxada boqol sideed iyo konton umu macbad markaan ka hadlaynay oo soo hosgelaysa maa waqaca fi ariiqi markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar ay kasoo baxeen godkii ilaa ay ka gaadhaan quba ama madiine ay ka degaan intii u dhexaysay waxyaabihii ay la kulmeen ayuu mualifku soo ururiyey ama sheekha kitaabka qoray uu soo ururiyey wixii muhiimka ahaa ee dhacday dhacdooyinkii muhiimka ahaa waxaa ka mid ahayd marka umu macbad umu macbad markii laga sheekeynayay waxaa la yidhi wa kaanad waxay ahayd umu macbad imra'atan haweeney bay ahayd barazatan jalada marka darsigan kii ka horreeyey waxaan ku sheegnay barazatan inay ehlu khayr ahayd dabcan ehlu khayr way ahayd laakiin markan waxaa laga wadaa baraza barazatan mid kasoo mudhbaxday kayrkeed yacni sharafteeda iyo caqligeeda iyo geesinimadeeda iyo deeqsinimadeeda iyo wanaag oo dhan marka la eego yay aynigeed iyo haween oo dhan ayay kasoo mudhbaxday haween oo dhan ayay bannaan ka joogtay jelidatan oo xoog xoog iyo sabirba badan taa haddaan intaa uga baxna caddayntaasa wa tabicahumaa waxaa soo caydhsaday oo soo dabagalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar fi tariiqi waddada waxaa ku soo dabagalay suraaqat bni maalik ninka la yidhaah marka isagaa ka sheekeynaya suraaqaha nafsuhu ayaa ka sheekeynaya aan dhagaysanna wuxuu yidhi qaala suraaqa wuxuu yidhi baynamaa waqti ana anigu jaalisun aan fadhiyo fii majlisin meel bandara waa meeshay raggu fadhiistaan oo isugu yimaadiin oo ay ku kala warqaataan oo sida qaalibka ah reerka bannaanka ka ah oo min majaalisi qowmi aniga qoladayda ama tolkay ama reerkayaga waxaa rabtaba dhehe meelihii ay fadhiisan jireen ee bandarkooda ahayda ama jaljiiskooda ahayda qoladaydii reer bani mudlaj ee bani mudlaj ahaayeen reer bani mudlaj baa la dhihi jiray halka anigoo fadhiya aqbala waxaa nagu soo baxay oo na soo aaday rajulun nin oo minhum iyaga ka mid ah nin uu reer bani mudlaj ka mid ah ayaa nagu soo baxay xataa qaama calaynaa ilaa uu iskaayo dul taago isagu wanaxnu juluusun annaguna aan fadhino fa qaala wuxuu yidhi yaa suraaqa suraaqow innii anugu ra-aytu waxaan arkay aanifan mar dhoweyto aswidatan wax madow mudutuul mudutuul baa la yidhahdaa waa wixii aan aada loo kala garanaynin waxay yihiin wax madowna waad aragtaa inay dad yihiin waad garan laakiin waxay yihiin kala garan maysid aswidatan baan waxaan ku arkay bisaaxili xagga xeebta araha waxaan u arkaa mudutuushaas iyo waxa madmadow aan arkay muxamadan muxamed iyo wa asxaabahu iyo kuwii la socday inay yihiin marka warkana waa la wada hayaa oo labada boqol ee halaad nin walba dhareerka ayaa uga da-ya marka suraaqo maadaama uu ahaa nin madaxa oo qabiil dhan madaxdiisa ah oo hargaanti ah oo dagaalyahana hunguri baa galay ninkana wuxuu ugu sheegayaa wuxuu ogyahay inuu yahay nin soo qaban kara dadkaas qaala suraaqa wuxuu yidhi facaraftu waxaan ogaaday oon garwaaqsaday annahum mudutuushaasi hum nabiga iyo asxaabtiisa inay yihiin marka hoosta wuxuu ka go-aansaday inuu keligii qaato labada boqol ee halaad fa qultu waxaan ku idhi lahu ninkii noo warramayey innahum dhab ahaantii mudutuusha aad aragtay laysuu maysan ahaanin oo ma aha bihim moxamed iyo asxaabtiisii ma aha walaakinaka hase atee ra-ayta waxaad aragtay fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel baad aragtay waa rag u yaqaano oo- oo reerkooda ah kuwaasoo intalaquu anba baxeen biacyunina annagoo aragna ayay halkan ka anba baxeen marka kuwii annagoo aragna halkan ka ba- ee ka baxay ee ka anba baxay kuwaasunbaad aragtay uma markaa kadib labistu waxaan sii joogay buuhi oon kusii nagaa filmajlisi fadhigii iyo meeshii la fadhiyey ama bandarkii ama jaljiiskii aan saacatan waxoogaa baan sii fadhiyey saacaddu saacaddan aan naqaano maaha ee lixdanka daqiiqo ah oo saacadi berigaa ma jirin laakiin waxoogaa baan fadhiyay inbuu ka wada uma markaa kadib qumtu waan kacay markaasaan kacay waxaan iska dhigayaa nin gurigiisa uu aadayo ayuu iska dhigayaa fa dakhaltu gurigaygii baan galay fa amartu waxaan amar ku siiyey jaariyatii addoontii ii shaqaynaysay addoomaa la iska wada lahaa berigaase an tukhrija farasii faraskayga oo ku xidhnaa ma- reerka inay bixiso faraska inay bixiso ee bannaanka ay igu bixiso wahiya farastuna ay ahaato min waraa'i akamatin burciib- burciideedyada akamada waxaa la yidhaahdaa buuraha yaryarka ahee ciidda ka samaysan waa kuwan muqdisho u badan muqdisho oo dhan waxaa weeyaan xagga badda markaad aaddo iyo meel walba taagag bay leedahay wada ciid oon dhagax lahayn burciideed baa la yidhaah waraa'a akimatin haaro wada ciid ah gadaasheed inay halkaa u bixiso yaan ku amray buuri oo fatax bisaha halkaas calaya ay igu hayso halkaas igu hay anaa ku imanaya baan yidhi marka faraskii waa loo bixiyey haddana wuxuu la baxayaa warankii wa akhadtu waxaan qaatay buuhi oon horu qaatay oon la soo baxay rumxii warankaygii fa kharajtu bihi waxaan kala baxay fa- warankii min dahri lbeyti guriga gadaashiisa xaggiisa dambe maxaa jira xagga hore haddaan ar- kala baxo raggiibaa arkaya marka waa la raaci oo waxaa lala qaybsanayaa labada boqol ee halaad fiir bakhaylnimadiisa hala uusan fare ku haynin buu u- yuu u diidayaa rag kale inay la qaybsadaan fa khadadtu waxaan ku jiiday oon dhulka ku jiiday fa khadadtu waxaan kula jiiday bisujihi jufadiisii yaan al arda dhulka kula jiiday micnihii waranku abrina wuu leeyahay jufana wuu leeyahay ulna way way u dhaxaysaa labadooda isku xidhaa jufadana gadaal baa laga geliyaa meesha birta ah waxdisha ee abrida la yidhaahna xagga afka horey kaga jirtaa marka caaradda hore intuu qabtay iyuu dhulka ku jiiday meeshii bir bir yar weeye jufaduna oo gadaal kaga jirta waa la yaqaanaa jufada fa khadadtu waxaan hiriri ku siiyey oon ku jiiday bisujihi jufadiisa yaan al arda dhulka kula jiiday mar hadduu saas yeelayo abrida hore afka hore ayuu hayaa maxaa jira afka inuu ciiddu ka galo ma rabo tan hadday jufada ciiddu taabato dhib ay leedahay male wa khafadtu waxaan hoos u dhigay caaliyahu waranka xaggiisa horena hoos baan u dhigay saas muxuu u yeelayaa meesha waa qorax qoraxda intay ku dhacdo birta yaa cawirkeeda ayaa waxaa arkaya raggii kale marka inaynan arkin buu raba markaasuu saysan qoraxda ugu dhicin buu hoos u dhigayaa uu hoos buu u jiidayaa wakhafadtu waxaan hoos u dhigay caaliyahu waranka xaggiisa hore abrida ah ayaan hoos u dhigay xataa ataytu farasi isna waxaa ku jira isgaabin uu isgaabinayo si aan loo arkin xataa ataytu farasi ilaan faraskayga uga imaado farakibtuhaa markaasaan faraskaygii koray ama fuulay fa rafactuhaa markaasaan lugaha dhulka uga qaaday weeye farasku markuu orodku ka batuu ordayo inuu duulayo oo uu dhulka kor uga qaadmayo ayaa la moodayaa fa rafactuhaa suu u eriyayo lo- cagaha ayaan dhulka uga qaaday tuqaribu bi iyadoo ii dhoweynaysa nimankii uu raadsanayay xataa danowtu minhum markii aan u dhowaaday oon arkaba maxaa dhacay fa catharat bi waxaa ila turunturootay farasii faraskaygii ayaa ila turunturootay fa kharartu canhaa markaasaan ka duulay dhicid keliyata maaha xaggaa oo kale ayuu ku dhacay fa kharartu minhaa khara saajidan soo lama yidhaah ama khara bilardi dhulkun ku dhacay dhulka ayaan ku dhacay waan ka duulay fa qumtu waan kacay haddana fa ahweytu waxaan gac- yaddii gacantayda waxaan geliyey ilaa kinaanati gabooyigaygii gabooyiga waxa weeye waa wax maqaarahoo leebabka iyo fallaadhaha iyo waxaasaa lagu ritaa fastakhrajtu waxaan la soo baxay minhaa gabooygayga waxaan kala soo baxay al aslaama leebabkii lagu qori tuuranayay ayaan kala soo baxay fastaqsamtu markaasaan weydiiyey weeye waxaan weydiiyey wixii aan yeeli lahaa arrintan aan u socdo ma yeelaa oo ma arrin fiican baa mise waa arrin xun waa waxay samayn jireen waanan soo aragnay waxaanan eh, weydiiyey buu idhi aduruhum nimankan ma dhibaateeyaa nimankan hadda aan u socdo ma dhibaateeyaa am laa mise maya waan iska daayaa fa kharaja waxaa ii soo baxay alladii kii akrahu an necbaa oo waxaa ii soo baxday war nimankaa iska daa waxba ha dhibine waan diiday fa rakibtu waxaan fuulay buu idhi haddana mar kale oon koray faras iyo faraskaygii wa casaytu waxaan caasiyey oon khilaafay oon amarkooda diiday al aslaama leebabkii lagu qori tuuranayay marka farakibtu waan koray faraskaygii tuqaribu bi iyadoo ii dhoweynaysa nimankii xataa idaa samictu markii aan maqlay qiraa'ata rasuulillaahi rasuulka ilaahay aqrintiisii qur-aanka ayuu aqrinayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa huwa rasuulku laa yaltafitu hareeraha ma eegaynin oo waxba ma milicsanaynin oo hareeraha ma fiirfiirinaynin wa abuu bakrin abuu bakarna yukthiru wuxuu badinayay al iltifaata fiirfiirinta iyo milicsiga ayuu badinayay ilan waa waardihii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam markii aan saas yeelay oo isku xidhu isku xidhku uu yahay farakibtu farasii faraskaygii baan fuulay tuqaribu bi iyadoo ii dhoweynaysa halkaas markii xataa idaa samictu markii aan maqlay qiraa'ata rasuulillaahi rasuulka ilaahay aqrintiisa markii aan maqlay maxaa dhacay saakhat waxay dhex gashay oy ku libidhay saakhat waxay dhex gashay oy ku libidhay yadaa farasii faraskayga labadiisa adin ee hore yaa fil ardi dhulka ayay ku libdheenba dhulkii unbay galeenba xataa balaqataa ilaa ay ka gaadhaan arrukbatayni labada low ilaa labada low ayaa dhulka yaa shuq u yidhi hoo u galay shuq bay u yidhaheen fa kharartu waan ka dhacay oo waan ka duulay canhaa faraskii uma zajartuha waan canaantay kac kac kac kac baan idhi buuni fa nahadat way kacday oo way istaagtay falam takad ma sigin tukhriju yadayha labadeedii addin oo hore inay dhulkii kasoo bixiso ay ka bixin kari weyda dhib ayay ku bixisay dhib yani si dhib ah ilaan labadii lugood baa dhulka yaa makhuurtay falamaa markii istawad ay istaagtay dhulka ay isku taagtay qaa'imatan iyadoo taagan idaa markaas la athara yadayha labadeeda addin raadkoodii waxaa saameeyey gubaarun boodh oo saaticun fi samaa'i cirka isku shareeray xoog inta uu leeyahay cirka oo mithla dukhaani sida qaaca oo kale ama qiiq oo kale ah fastaqlam fastaqsamtu bilaslaami markaasaan haddana leebabkaygii ayaan weydiiyey war maxaan yeelaa fakharaja waxaa ii soo baxay alladii kii akrahu aan necbaa war nimankan iska daa ayaa ii soo baxday laba goorna dhulka marna faraskiibaa intari turunturootibuu dhulka ku dhacay markii labaadna ilaa labada low laga gaadhayayba dhulka gashay oo ya allaahu iyo tubbacda ay kula soo bixday kula soo baxday halkaa markii ay maraysa waxaan ogaaday buu yidhi inaanan nimankan in la ilaalinayo oo aanan waxba ka qaadi karaynin fanaadaytuhum waan u yeedhay oo waan u dhawaaqay bil amaani nabadgelyo inaan nabad u wado oonan colaad wadin oon colaaddii ka hadhay ayaan ugu yeedhay buu yihi waanay arkayeen intaa way arkayeen fawaqafuu markaasay istaageen farakibtu farasi faraskaygii ayaan fuulay xataa ji'tum ilaa aan uga imaado wa waqaca fii nafsii nafteeda waxaa ku dhacay buu yihi xiina markii laqaytu aan la kulmay maa laqaytu wixii aan la kulmay oo min alxabsi canhum in la iga celiyo ah oo wax maaragtay qudra qaadira qudra qaahira awood aniga iga sarraysa ay celinayso markii aan arkay wa waqaca waxaa dhacay fii nafsii naftayda xiina markii laqiitu aan la kulmay maa laqiitu wixii aan la kulmay oo min alxabsi canhum in nimankan layga xabisay oo la iga celiyey ah waxaa ku soo dhacay an sayadharu inuu adkaan doono uu guulaysan doono amru rasuulillaahi rasuulka ilaahay arrintan uu wado islaamka iyo diintan cusub inay diintani guulaysan doonto ayaa uun qalbigaya ku soo dhacday buui fa qultu waxaan ku idhi buuhi lahu rasuulka inna dhab ahaantii qowmaka adiga qoladaada oo qorayshi qad jacaluu fiika waxay ku duldhigeen addiyata diyadaada qofkii ama ku soo qabta adoo nool ama ama adigoo meyda kusoo dila waxay u ballanqaadeen ay duldhigeen boqol halaad intii waan u sheegay wa akhbartum waxaan u sheegay oo kale akhbaara maa yuriidu annaasu dadku waxay la rabaan bihim iyaga inay dadkao dhan raadsanayaan oo labadaba boqol ee halaad la rabo ayaan u sheegay wa caradtu calayhim waxaan u soo bandhigay oon u soo jeediyey azaada sahay inaan siiyo wal mataaca iyo wixii kale ay u baahan yihiin falam yarza-aani waxba igama aynan nuqsaaminin raza'a ay naqasa wey waxba igama aynan nuqsaam yacni wixii aan weytay waxba igama aynan qaadanin ilaan markii wax lagaa qaato ayaa wixii yaraadaan oo iga nuqsaamaan falam yarza-aani waxba igama aynan nusqaaminin waxba igama aynan qaadanin micnihii walam yas'alaanii waxna ima ayna weydiisanin ilaa an qaala ilaa hasaatee an qaala rasuulku wuxuu yidhi akhfi cannaa warkayaga qari hadhihin waan arkay hadhihin fa sa'altuhu markaa waxaan codsaday buuhi oon weydiistay an yaktuba lii inuu ii qoro kitaaba amnin qoraal uu igu badbaadinayo waad qabsan doontaa adduunka waad adkaan doontaaye ammaan ise isii qoraal ood igu magangelinayso ood igu ammaan gelinayso ii qorbaan idhigu fa amara rasuulku amar wuxuu ku siiyey caamir ibnu fuhayra oo wax qori jiray fa kataba lii wuxuu ii qoray fii ruqcatin ee, warqad oo min admin maqaar ka mid ah cad wax lagu qori karo oo maqaar ah yuu igu qoray waa la nabadgeliyey ninkan uma madaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuu tegay meeshaasay ku dhammaatay sheekadii suraaqat suraaq ibnu ma- ibnu maalik wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku sugan oo can abi bakar laga wariyey qaala abu bakar wuxuu yidhi irtaxalnaa guud ahaan ayuu ka soo sheekeynayaa abu bakar irtaxalnaa waanu soo guurnay yacni gaadiidkaygii ayaan soo fuulnay oo xaggay ka soo fuuleen waa qaaru thawr walqowmu isaga oo qoladiina qoladii quraysheed iyo wixii ay direen yatlubuunana ayna raacdaysanayaan ayna eryanayaan falam yudrikna nama soo gaadhin minhum intiina raacdaysanaysay axadun cid gayra suraaqat bni maalik bni jucshum ninkaa waxaan ahayn oo na soo gaadhay ma jirin ninkaan baa na soo gaadhay calaa farisin lahu faras uu lahaa ayuu nagu soo gaadhay fa qultu waxaan idhi oon rasuulka ku ibu yidhi haadaa kani adalabu raacdadii waatan qad laxaq qad laxiqanaa wayna soo qabtay wayna soo gaadhay waa layna soo qabtay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa qaala rasuulka wuxuu yidhi laa taxzan waxbaha murgin ina allaha macanaa alla ayaa inala jira marka waa isagay dhulkii liqeen dhulkiibaa liqay wa rajaca dib uu u laabtay suraaqatu suraaqo ayaa dib u laabtay fa wajada annaasa dadkiibuu arkay oo fi talabi raacdo ku jira oo la wada ordayo fa jacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo qad istabra'tu lakum aniga ayaa halkan idiin soo hubsaday alkhabara dhinacaan oo idilma aragteen wax alla wixii war ka jira anaa idiin soo hubsaday anaa cagta soo mariyey oo halkan ma joogaan nimankii meelo kale ha laga raadiyo qad istabra'tu aniga ayaa idiin soo hubsaday oo soo baadhay oo xaqiiqadeedii soo ogaaday lakum idinka alkhabara qad kaf qad kufiitum waa laydinkaga filaaday maa haahunaa wixii dhinacan ah dhinacii ay rasuulka iyo abuubakar ku marayeen oo dhan yaa wuxuu ihi war dhinacan anaa idinkaga filaadee xagagaa kale ka raadiya nimankii wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo suraaqa awala nahaari maalinta gelinkeeda hore wuxuu ahaa jaahidan mid ku dadaalaya oo juhdi kasta iyo dadaal kasta uu heli karo ku bixinaya calayhimaa sidii uu wax u yeeli lahaa calayha jaahidan calayhi waxaa weeye isaga wixii dhibkiisa ah inuu ka shaqeeyo yuu ku dadaalayay oo inuu soo qabto oo ama uu dilo ama uu qabto iyaga oo nool oo uu madax furashadii la saaray qaato saasuu rabay wa aakhirahu maalinta gelinkeeda dambena wuxuu ahaa xaarisan lahumaa mid labadoodii waardiyeynaya oo ilaalinaya oo dhahaya isagoo og inay maxaggan jiraan buu wuxuu leeyahay dhinacan oo dhan aniga ayaa idiin soo hubsadee ina tan anaa cagta soo mariyey ee warkaada anaa idiin haya xaggan ma jiraan xaggagaa ka raadiya waxaasna waxaa weyan waa tadbiirta ilaahay subxaana wa tacaala wa fi ariiqi waddada markii ay sii socdeen waa dhacdada shanaad wa fi ariiqi waddada oo maka iyo madiine u dhexaysay laqiya nabiyu nabigu wuxuu la kulmay burayda nin la yidhaahdo burayda ibn alxusayb al aslami wa macahu isagoo ay ninkaa la socdaan thamaaniina beytan riwaayad kalena waxay leedahay thamaaniina raakiban marka tan dambaad moodaa inay xoog badan tahay maxaa jira hadda reero geedi ah tani waxay sheegeen reero geedi ahoo oo siddeetan ah ta kale riwaayadan kalena waxay sheegaysaa siddeetan nin weliba toddobaatan bay tanta kale leedahay toddobaatan nin oo fardooley ah isagoo wata ayuu la kulmay mid kastaba ahaata ama reere geedi ahaadeen oo sideetan ah ama fardooley toddobaatan ha ahaadeene ninka buraydat al aslami la yidhaahdo yaa rasuulka waddada kula kulmay fa aslama markaasuu islaamay isagii wa aslamuu sideetankii go- sideetankii qoys hadday qoysas geedi ahaayeen ama hadday ahaayeen sideetan ra- toddobaatan raakib way islaameen kulligood wa sallaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu tukaday sala allahu calayhi wasalama alcishaa alaakhira al aakhira salaada cishaha ayuu tukaday fa salluu khalfahu gadaashiisa ayay ku tukadeen wa aqaama wuxuu ku nagaaday uu iska deganaa buraydatu biardi qowmihi qoladiisa ama tolkiisa dhulkoodii ayuu ku nagaa xataa qadima ilaa uga yimaado calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay uga yimaado sala allahu calayhi wasalama bacda uxud dagaalkii uxud dabadeed bacdigeed ayuu u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo usoo hijrooday wa can cabdullaahi bni burayda waxaa laga wariyey ninkii burayde aha wiil uu dhalay waxaa laga wariyey ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana uu ahaa yatafaa'alu kii khayr ka shinsada tafaa-ulka waxaa la yidhaah wax un dhacay ama waxaad aragtay ama waxaad maqashay ama dad aada la kulantay ama waxaad la kulantay unoo aada khayr ka ka filanayso ood leedahay waa bishaaro khayr bishaaro khayr taa waxaa la yidhaahdaa tafaa-ul baa la yidhaha fa'lina waa la yidhaha alfa'lu lxasan taas nabigu marka wuu samayn jiray waana wax fiican oo islaamka ku fiican arrinta taa kasoo horjeedaana waxaa la yidhaahdaa adiyara baasaysi in maalmaha iyo bilaha iyo dadka iyo duunyada iyo wuxuun aada baasaysato hadda- waxaas hadday iga hor yimaadiin balaayaa dhici taana waxaa weeyaan arrin wanaagsan ma aha marka wuxuu yihi cabdullaahi bnu burayda waxaa laga wariyey ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaa yatafaa'alu kii khayr ku bishaaraysta waxyaabaha qaarkood wixii dhacdooyinka iyo walaa yatatayaru aan laakiin waxba baasaysanin muslimkana saasaa laga rabaa fa rakiba waxaa faraskiisa fuulay ama rakuubkiisa labada waa la fuuli jiray buraydatu fii sabciina raakiban toddobaatan wax fuushan oo gaadiid fuushan oo fardooley ama rakuubley ah oo min ahli beytihi qoyskiisa ka mid a oo min bani sahm ah fa laqiya nabiya nabiga ayuu la kulmay laysma yaqaano fa qaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi miman anta waryaa tahay waa la iswarsada waa sida miyiga marka la iska reer maa tihiin su-aasha koobaad ee la isweydiiya taa wey wareer maa tihiin miman anta wareer maa tihiin qaala wuxuu yihi min aslam fiiri waa kan fa'ligu waxa weeye aslam taas oo ninkan magacooda oon qabiilkooda aslam la yidhaah soo micnaheedu nabadgelyo ma ah markaasuu nabigu abubakar wuxuu yidhi waan badbaadnay ogow wax dhabihi ma jira sow aslam maaha nimankaan la kulannay fa'liga kaasaa la yidhaah qaala min aslam buu yidhi qabiilka aslam la yidhaahdo ayaan yaanu nahay fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam liabii bakrin wuxuu ku yidhi salimnaa waan badbaadnay ma aragtaa ree aslam baan la kulannay marka waa nabad waxayna qabanayaay ma jiraan uma markaa kadib qaala rasuulka haddana wuxuu yidhi min bani man yaad ka sii tihiin waaye aslam baad ahaateene aslam yaad ka sii tihiin qaala wuxuu yidhi ee ninkii burayde ah baa wuxuu yidhi min bani sahmin baan ka midnahay qaala rasuulku wuxuu yidhi kharaja sahmuka saamigaagii ayaa soo baxay marka waa fa'ligii weeyaan saamigaagii baa soo baxay oo ayagu dee islaamay dee marka kaasna waxay ahayd dhacdo kale oo rasuulkiiya sala allahu calayhi wasalam iyo sayidina abubakr radi allahu tacaala canhu muddadii sideedda maalmood ahayd ee qu maxaan ku qaari thawr ilaa quba ay socdeen waxyaabihii dhacay yay taasina ka mid ahayd wa sala allahu wasallam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim